saamaynta diidmada qaadashada lacagta shilinka soomaaliga oo waayadii u dambeysay meelo badan oo gobollada dalka ka mid ah oo ay ugu horrayso gobollada dhexe laga diiday dadka ugu badan ee saamaynta ku yeelatay waa danyarta iyo ganacsatada yaryar oo noloshoodu ku tiirsanayd helitaanka iyo wax ku iibsiga shilinka soomaaliga diiriye cumar jimcaale waa lixdan jir waana aabbe qoyskiisa ka kooban yahay toddoba carruur ah iyo hooyadood wuxuuna ka mid yahay xoolo dhaqatada ku nool deegaanka bukure oo ka tirsan dhulka ismaamulka soomaalida etoobiya wuxuuna sayladda xoolaha lagu iibiyo ee beledweyne keenay laba neef oo geel ah waxayna ku qaadatay inuu halkan soo gaaro muddo saddex maalmood ah welina muusan helin cid ka iibsata xoolaha uu suuqa keensaday isticmaalka iyo wax ku kala iibsiga lacagta shilinka soomaaliga ayaa gebi ahaanba laga diiday magaalada beledweyne sannadkii hore ee labada kun iyo toddobiyo tobanka waxaana hadda magaalada laga isticmaalaa lacagta doolarka gaar ahaan tan taleefannada gacanta lagu qaato ee e v c waxay diidmada shilinka soomaaliga u sababeeyeen ganacsatada lacaga been abuur ah oo xilligaas magaalada soo galay taasoo keentay in shilinka soomaaliga uu qiimo dhacay oo uu doolarka sare maray sidaasna lagu diiday qaadashadiisa diiriye waxa uu reediyo ergo u sheegay in sababta loo gadan la'yahay xoolaha uu keenay sayladda ay tahay suuqxumo ka jirta sayladda iyo ganacsatadii xoolaha iibsan jirtay tan iyo markii la diiday shilin soomaaliga ay dhaqaale xumo ku dhacday maadaama shilin soomaaliga uu ahaa lacagta lagu kala isticmaali jiray keligadashada xoolaha dadka xoolo dhaqatada ah waxay ku nool yihiin deegaano miyi ah oo aysan ka heli karin koronto ay ku dabaystaan taleefanka taasoo sababta in taleefanka uu ka damo iyadoo lacagta ay ugu jirto oo ay waayaan meel ay wax uga iibsadaan halka markii shilinka uu shaqaynayey meel walba ay ka heli kareen inay wax ka iibsadaan wuxuuna intaasi ku daray in hadda aqalkiisa ay dhex taallo lacag dhan shan iyo afartan milyan oo shilin soomaali ah oo u dhiganta laba kun iyo shan iyo afartan dollar oo uu ka bixiyey laba neef oo geel ah maalmo ka hor inta aan la diidin isticmaalka lacagta soomaaliga taas uu ku doonayey inuu ganacsi kaga samaysto deegaankiisa wuxuuna weli hanka ku hayaa in mar uunuu dib u isticmaali doono lacagta jawaanada la taallo ganacsigii uu hamiyeyna uu dib ugu bilaabi doono waa adagtahay waa adagtahay aad u adagtahay aad u adagtahay lacantu oo yar iyo wixiiyo dhan helin iyo wixiioo haddaad heshataa qodo karacdan walaan ku hayso culays badaa ka jira neefka maalmo wax alla waxaad ka gasho beed ka isticmaala raashin urwalmo mamada waxba helinaaba ilaa waxaad helida waa meel aan xag ugu dhaqmi karin moogta waa raashin qurar raashinkana meesha hadda dadka waa taqaanaa dexsida markaad soo bixi sidoo geela soo firaxda wax soo dexsoonta male oo mataqaana wax ku dhax ku socota male lacag caddeena male moobeelka kama tuura taqaan gafaadkaasaa meesha jira wixii mataqaanaa loo heli karo haddii loo heli karo haddii lacag soomaalida ku fiican xoololeyda iyo dalaaliintaba waxay ergo u sheegayaan in isticmaal la'aanta shilin soomaaliga ay suuqxumo ku soo kordhisay siiladda xoolaha muddada sannadka ah ee aan beledweyne wax lagu kala iibsan lacagta shilinka xoolodhaqatada ayaa marka ay suuqa keensadaan xoolaha si sahlan ugu heli jiray beec ay ku qanacsan yihiin markii uu shaqaynayey shilin soomaaliga waxaa sidoo kale ka mid ah dadka ay saamaynta daran noloshooda ku reebtay isticmaal la'aanta shilinka dallaaleyda suuqa xoolaha oo iyaga noloshooda daruufo badan la soo darastay markii dhaqaalihii ay ka heli jireen suuqa uu meesha ka baxay kuwaas oo sheegaya in noloshooda ay aad u wanaagsanayd xilligii shilinka wax lagu kala iibsanayay haddana aysan waxba dhaamin dad baaga muddo ah sida uu reediyo ergo u sheegayo cismaan dhacdhacow oo ka mid ah dalaaliinta ugu caansan siladda xoolaha beledweyne cilmigiisa soomaali lagu gadayo marka maanta xoolo badan lagu kala waa wada gadmayan ma garat hadda shilinka haddii la waayo laba neef saddex neef haddii lagu keeno saa ku gadi kara adag waa dhib waa macnaha qofkii doolarka ku xisaabtamaa marka ma- sidoo kale urgii jerka oo kale mili todoba boqol mili sideed boqol mili lix boqol waxaa jiray hadda qofki waxaa la urgii afartan doollar soddon doolara lagu leeyahay ma laasta shan doolar ma afartan daba bato macnaha hadda marka wixii waa adiga hadda anagu aad inoo saameynaysa macnaha shilinkii la soo galaayay waa yaraaday aadaa looga dareemay wax dhaqaalaha soo baxa meesha ma jiraan waxa waaye meesha nolosha aada u daciiftay annaga waaba rafaadnay annaga xaaisnaa xoolo markii la kano laka ag taagnaana wax dadmaa male yaabee lacagta qof marka qofka xoolaha gado oo kaashaasto qofkiinka oo kaash wiiliyo xoolaha qofka lacagta soo qaadanaya xoolaha ku bedelanaya lacagta waa badneeda meesha tilaan wixii meesha yaalna lama qari karo mogta waa imaanaa suuqa imaanaa mogta marka hadda lacagtiiba haddii la waayo xaalada sidaas socodka fadhiyaaba taana la waxayna qof hal neef oo muraadi waxayna mejis iyo muubi meesha waxba kale laga mugato ma garta haa annaga ka annaga macnaha dalaalaynahin waxaan u dhahaynay ninka lacagta wato iyo ninka oo oo neefa keeno neef waa ugadaynaa lacagta usoo qaadayni annaga intaasa macnaha xamaali macnaha meesha kimishaan kusidaana ma garta hadda ninkaasa si u taagana wixii sii fiisi akoonka igu tur ama lamarka igu tur ama lamreber igu tur ule ma garta annaga saasaa marka waxaan ku nahay baaga muddo ulaahi dhaskalta taagana ma garta oo macnaha shaqadu ay jirtay ninka hoos markaa u dhacda maanta laba boqol oo soomaali helis hal doolar haddaad heshay maanta rag tahay ama laba doolar wuxuu sheegay in markii uu shilinka wax ugu kala iibin jiray dadka xoolaha keensada iyo kuwa iibsanaya in nolosha qoyskiisa ay ahayd mid aad u wanaagsan dhaqaale ahaanna halkii neef uu ku dalaali jiray lacag dhan konton kun oo shilin soomaali ah una dhiganta laba doolar iyo bar isku celcelis ahaanna uu maalintii heli jiray laba boqol oo shilin soomaali ah una dhigantay toban doolar laakiin hadda waxa uu ka helaa dallaal ahaanta maalintii uu xoolo badan dallaalo ugu badnaan konton kun oo u dhiganta laba doolar iyo bar taas oo u sabab ah in lacagta lagu iibiyo xoolaha ay si toos ah ugu dhacayso moobilka qofka xoolaha keensaday oo waxaa meesha ka baxday lacagtii calaaneef uu dallaal ahaan u qaadan jiray jahwareerka ka dhashay markii la diiday isticmaalka lacagta ayaa sababtay in qoysas badan oo danyar ah ay isaga guuraan magaalada beledweyne kadib markii ay ku adkaatay inay ku noolaadaan magaalada iyagoo aanan awoodin helitaanka lacagta doolarka oo laf ahaanteeda qiimaha maciishadda ay qaaliyeysay waxayna dadkaasi u guureen deegaanada kale ee dalka ee weli laga isticmaalayo lacagta shilinka soomaaliga waxaana ka mid ah qoysaskaas qoyska muuse xuseen faarax oo horaantii sannadkan u guuray magaalada muqdisho waana aabbaha shan carruur ah waxa uu beledweyne kaga shaqaysan jiray dhismayaasha guryaha laakiin markii la diiday isticmaalka shilin soomaaliga ayaa shaqadii uu ka shaqayn jiray ay istaagtay saamaynta shilinka awgeed wuxuu hadda ka shaqaystaa suuqa bakaaraha shaqadiisa muruqmaalka ahayd mudada maqnaa iska dhaaf ilmihii inaa inaa la lama waqti guursadee hal waqtigan dadkii aawshid waa ilmihii waxaawaay xaaladaas kortima askar imaadi dadkan oo ganacsada waaweyn ayagoo xirabaan iska sameynayaan tallaabada sooqaad waxay noqotay inaad ku adeegtid doolar aniga agu waxaaskeen inaad dhagaxaad subaxii aan shaqo tagno waxaan solaan dadka ku shugan waxtaan loo dhigmaayo iyo waxaan meel dhignayn iyo waxaan ku shugin maba ayna mobeel kaashkaas waxaan kaashka islamarka dib ku shugayna marka mudashada hadii ilmihii aan wax meesha u keena anigii ilmihiiska hor imaanana dhagaxasa go'aansaday balina xamar ka soo marka dadka hadiiba shilinka istaagin qaabkii dhismaha oo ka soceyna magaaladana way istaageen marka wax dhaqdhaqaaqooda dhisma xitaa socda weyna hadday noqonad xataa inay dhismaha sii socdaan xitaa waxayna waxay markaas wax ku shaqeeyaan waxay ku qaadanayaan dhismihaba sii istaago oo dadkii aba waxaa muuda in ayagana cabsi ka hadishay oo doolar ahaantii iyosii socda markii arkay ka tali jireen aas leedahay dhismiyaaba yaraada wixii dhisa magaalyaaba laba iyo hal laga soo abuuray dadkiina waa iska dad fara badan ni hadda muqdishoan deganahay waxaan deganahay meel qaxooti oo weyn oo la leeyahay aan deganahay hadda duleedka magaalada suuqa bakaarahan soo galaa marka waa iska soo xabeesha adiga haddii aan maanta soo helo boqol iyo konton kun saas camal ah alilmihii ugu soo xariista maaha beledweyne waa magaaladii ugu horreysay ee laga diiday in wax lagu kala iibsado lacagta shilinka soomaaliga sannadkii hore waxaana xigay magaalooyin kale oo ka tirsan gobolka galgaduud oo iyadoona laga diiday in la isticmaalo shilinka soomaaliga si kastaba ha ahaatee diidmada shilin soomaaliga markii si guud loo eego waxay wada saamaysay bulsho weynta reer beledweyne oo xitaa ay ku jiraan kuwa dhaqaalaha haysta sababtoo ah lacagaha doolarka ee hadda la isticmaala ee moobeelka loo adeegsado waxay dadku ku qabaan dhib badan oo ay ka mid tahay in xisaab ahaan ay keento jahwareer badan in ay lacagaha ay ka qaldanto oo qofkii loo tuuri rabay qof aan ahayn lagu qaldo iyo dadka qaar oo aan garan karin habka loo tuuro lacagta jajabka ah ee u dhiganta kunka shilin jamaal caliyare rediw ergo beledweyne